madaxweyne axmed maxamed siinaayo ayaa hadalkan sheegay maruu saaka kaadhka xubinnimada golaha dhexe xisbiga kulmiye ka qaadanaya xarunta xisbiga ee magaalada hargeysa halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen hoggaanka iyo qaar ka mida taageerayaasha xisbigu hadal kooban uu ka jeediyey xarunta ayaa uu sheegay in xisbigu yahay dimuqraadi dhexdiisana lagu tartamayo farxadda weyn bay iiran maanta xaruntii xisbiga kulmiye imaado xisbigii qaranka weeye xisbigii xisbigii dowladda weeye xisbigu waa xisbi dimuqraadiya dhexdiisana waa lagu tartamayaa wasaarada iscasilay iyo kuwa jooga waxaan leenahay waa mahadsantihiin kuwa naga tegayna waxaanu leenahay ilaahay meel khayr lahaydin mariyo iyadoo xubno ka mid a wasiiradii iscasilay ay ku saleeyeen iscsilaadooda in madaxweyne siinaayo dhinacyada tartamaya aanu dhexu ahayn ayaa maruu arrinkaasi ka hadlaya uu sheegay in xisbiga iyo dowladduba ay yihiin dhexdhexaad annagu haddii aanu nahay xisbiga kulmiye iyo dowladda waxaanu nahay dhexdhexaad waxaanu nahay dowladdii qarankan doortay ummaddii shacbigu doorteen baanu nahay xisbi ummadda u soo jeedo weeye maantana farxad weyn bay tahay in halkan imaado insha allahu tacala waxaan rajeynaya in xisbiga iskii guulaysto marko gasta kale guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiya cabdiraxmaan maxamed talyanleh oo isaga iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbigaasi maxamed xaaji yuusuf waabeeye ay ka maqnaayeen xarunta xisbiga saaka marka uu madaxweynuhu kaadhka qaadanayay ayaa v o a u sheegay in layska hortaagay laba xubnood ah guddida fulinta oo ay rabeen in ay ku xoojiyaan hawsha socota ee loogu diyaargaroobayo shirka golaha dhexe ee xisbiga isagoo gesta kalena sheegay in aanu kaba warqabin madaxweynuhu isdiiwaangelinayo waxaa weeye horta marka hore dee kamaba warhayn in madaxweynuhu meesha tegayo waa talabaade dee madaxweynuhu waa xubin ka tirsan golaha dhexe waa isregister garayn karaa wuu isdiiwaan gelin karaa codna wuu leeyahay gacantaaga aniga iyo isagu laba cod baanu leenahay weliba axmed maxamed anigu waanu hanweynahay waxaan u arkaramaan u hayaa waxaan u arkaa madaxweynihii mucaaradadana aan guddoomiye ku-xigeenkiisa ahaa muxaafadadana aan maxay hayto xukuumaddii guusha dhalisay ee kulmiye ee uu hogaaminayay marka mar walbaba kalsoonidayda wuu haystaa ixtiraamkiisana waanu hayaa laakiinse madaxweynuhu annagoo daacad ka ah xisbigaa saaxaddiisa in la diyaariyo haddana madaxweynuhu wax walbaba uma warhayo waxaad moodaa inta in yari inay ku xeeran tahay warka xaqiiqda ee dhabtaana aanu helinba muranka iyo kala aragti duwanaanshaha xisbiga ee shirka golaha dhexe ayaa ah mid weli sii socda iyadoo goor dhoweydna uu iscasilay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan axmed cabdi kaahin walow uu warbaahinta u sheegay in iscasilaadiisu aanay la xidhiidhin wasiiradii dhowaan iscasilay balse uu haysto jago xubinnimada baarlamaanka cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa